bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay walaal deegaanka hoostaga degmada qandala labadii bilood oo ugu dambeysay waxaa ka jiray xaalad colaadeed ama dagaal u dhexeeya xarakada al-shabaab iyo daacish dagaalkaas wuxuu bilowday sideed iyo tobankii december ee sanadkii lasoo dhaafay xooggiisuna hadda wuxuu ahaa labaiyo labaatankii february muddadii intaas ka dambeysayna wax isgaarsiina oo dhulkaas ka jiray ma jiraan dadka deegaankaas ku noolaa xaggee aadeen deegaankaas waa deegaan ballaaran oo ka kooban ilaa iyo afartaneeyo afartan tuulo goobaha dagaaladaasi ka bilowdeen marka hore waa xageen tuulooyinka dagaalka tuulooyinka dagaalku uu ka dhacay waxa weeye dhaadaar dasaan shabaab iyo inta ku teedsan oo dhan dagaalkaasi muxuu khasaare geystay marka u dhexeeya labada urur dhulku waa dhul buuraleyah aadna u fog wax isgaarsiin oo hadda ka jiraana ma jiraan laakiin dadka deegaanka iyo waxay sheegayaan inay colaad halka ka jirta xoog leh waxaana la maqlayaa dhawaaqa saasta waa gar dagaalkaasi iminka ma socdaa dagaalku maaha mid joogto ah waa mid goosgoosa maalin walbana meel ka qarxaya warmaa ugu dambeysay dagaal halkaa ka dhaca saddex maalmood ka hor baa noogu dambeysay dagaal aan ka maqalno dhinacaas xagee ka dhacay marka
dagaalkaas wuxuu ka dhacay agagaarka tuulada gurur oo u jirta degmada qandala ilaa laba boqol oo kilomitr dhulku waxaa tiri isgaarsiin male sidee ku ogaateen halkaa in dagaal ka socdo
waa dhul adag oo walaal aada u fog isgaarsiintiina waa ka go-an tahay wax gaadiidoo u baxana ma jiraan laakiin dadka socotada oo ka yimid baa noo cadeeyey inay halkaas colaad iyo dagaal ka jirto maqlana dhawaqa saasta
waa gartay waxaad ii sheegtay dhowr iyo soddon tuuro in dadku ay ka barakaceen xagee aadeen dadkaasi dadkaas barakacay walaal waa dad jilicsan oo maato ah u badan dumar iyo ciyaal waana dad ka qaxay ama ka barakacay dhul aada u ballaaran oo ku siman dasaan ilaa iyo xarago oo ka kooban ilaa iyo afartan tuulo dadkaas waxay xoogoodii u barakaceen magaalada qandala oo ay ku tuhmayeen inay tahay magaalo hayn karta oo biyo iyo waxbarasho iyo caafimaad leh inta kalena waxay u kala barakaceen tuulooyin hoostaga qandala ay kamid tahay unuun belwacatay qeyb kamida dadka barakacayaashi waxay gaareen timirse dharjaale balliga iyo xataa magaalada boosaaso dadkaas maxaa loo qabtay marka waxaa socda xiriiro laakiin ilaa hadda wax soo gaaray oo kaalmo ah ama loogu istaagay ma jirto
miyay la nool yihiin dadkaasi marka qof walba soomaali baan nahay qof walba wuxuu u qaxay horta ama tegay meeshii uu ku malaynayay ehel dhulkuna waa dhul oo mana ah xataa tuulooyinka loo barakacay qeyb badan oo kamid ah biyo yari baa ka jirta dhulkuna waa abaar marka waxay u barakaceen qof walba ehelkiisii wuu la degan yahay qoysas bay dul saaran yihiin xaaladuna aad bay u adag tahay wax qorshe ah oo maamulka uu ku doonayo dhulkaas dagaaladu ka dhaceen inay gaaraan ma jirtaa waad la socotaan maadaama tahay maamulka degmada qandar way jirtaa dadaalo badan baa socda oo wax loogu qabanayo iyo xiriiro waxaa dib u dhigay marxaladan soo gaarsiinta kaalmada dadkaas waxa weeye waa dhulkiio adag iyo xaaladii oo aan la saadaalin karin laakiin waxaan rajeyneynaa asbuucyada soo socda insha allahu in magaalada qandala ay wax badan oo soo gaari doonaan lagu caawinayo dadkaas